waxaa magaalada cadaado ee gobolka gaduud maanta gaaray doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo hormuud u ah olole lagu daaweynayo dadka qaba xanuunada dhimirka taasoo bulshada deegaanka iyo guud ahaan gobolkaba loogu talagalay in gargaar caafimaad loogu fidiyo dadka la daaladhacaya xanuunada dhimirka ololahan cusub ayaa si rasmi a uga bilowday magaalada cadaado waxaana bulshada deegaanka uu ugu baaqay shariif fagaas oo ah maamulka isbitaalka xabeeb ee magaalada cadaado in dadka qaba xanuunada dhimirka ay keenaan isbitaalka si loo siiyo adeeg caafimaad iyo daryaal dhammaystiran
doctoorkana waa u mahad celinaynaa maadaama uu deegaankii ku soo noqday hadda ka horna in badan uu ku soo noqnoqday dad badanna uu ka faa'iidaystay ilaahayna ku caafiyey mar kale maantay shanta bisha sagaalaad ayaan ku soo dhoweynay degmada cadaado marka dadkana waxaan u sheegaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan muddo ayuu joogi doonaa dhakhtarku marka sidaas baan maaragtay idinku salaamayaa dhanka kale doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ololahan hormuud u ah ayaa sheegay in ololihii hore ay ka faa'iidaysteen dad badan oo ka kala yimid guud ahaan gobolka galgaduud taasina ay dhiirigelisay in mar kale cadaado lagu qabto ololahan caafimaad ee bulshada markaasi wax weyn u taraya
degmada cadaado runtii waa xusid mudan kii mey iyo afar ayay ahayd markii xaruntii ugu horraysay ee xabeeb psychiatric and rehabilitation hosbitaal aan ka furnay degmada cadaado nasiib wanaag kuma aan qaldanayn xaruntaasi waxaa ka faa'iidaystay bukaanno gaarayo ilaa sagaal boqol oo bukaan oo laga kala keenay dirirabe jigjiga ilaa somalilan puntland way ka faa'iidaysteen waxaan ogeysiinayaa marka walaalaha soomaaliyeed ee bukaannada xanuunka dhimirka iyo neerfahaba la nool ee ku sugan hadday tahay etoobiya somalilan puntland galgaduud iyo beledweyne hiiraan doctor xabeeb wuu soo rogaal celiyey waxaan rajaynayaa inaan muddo bil ah halkan ka shaqay doono diyaar iyo bilaad u nahay ugu dambayntii bulshada magaalada cadaado ayaa si weyn u soo dhoweeyey ololahan caafimaad waxaana la filayaa in dad badan oo qaba xanuunada dhimirka inay ka faa'iidaystaan adeegyada markaasi la gaarsiiyey